daawooyinka xanuunbaabiyeyaasha xooggan islamarkaana la siiyo bukaanada dhaawacyada halista ah qaba ayaa iminka balwadda ay maanka ku dooriyaan u noqotay qaar badan oo ka mid ah dhallinyarta ku nool gudaha dalka waxaana ay ka isticmaalaan tiro ka badan inta la siiyo bukaanada loogu talagalay daawooyinkan taasi oo naftooda u horseedaysa waxyeelo caafimaad ah oo aad u daran haddaba kuwaan qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool degmada doobley islamarkaana isagu jira kuwa hore u isticmaali jiray daawooyinkan iyo kuwa hadeertaan isticmaala oo ka warbixiyey saameynada ay kala kulmeen daawooyinkan sida khaldan ay u isticmaalaan ayaanle ibraahim aadan ku nool degmada doobley runtii su-aasha i weydiisay saddex sana hadda saddexdii sano hadda lasoo dhaafay waa isticmaalayay daawooyinkan xanuun baabiyaha oo iska laqaayay meel yar madax xanuun yar aan dareemo waa iska laqaayay teeda kale waxaa isii dheeraa daawooyinkan oo hurdada oo laisku la hurdisiiyo laisku hordisiiyo aniga waan isticmaalayay dhibaatooyinkan kala kulma waxaa ka mid ah wadna garaac fara badan hilmaam fara badan oo waa iska hilmaama waa ila hadlay waxa ka hadlaysa ma fahmaayo aye qofkii waxyar uu ila hadlaa waxaa isla markii xanaaq fara badan qofkii inaan la dagaalo igu kalifaysaa marka walaahi saameyn weyn ani ahaantay igu yeelatay adigoo caafimaad qabta inaa cunto ma alidhaa oo dad fara badan oo dhakhtar dhowbley aan kala sheekaystay waayo haddiiba saas lidhahay linacsi anigana caafimaad ahaan aan u fikiray dhallinyaro fara badan oon dhahay iska dhaafaka ninkan oon ku boorin waa jiraan ayadoo qaarna igu raaceen qaarna ay u diideen maantana alxamdulila shukur waan iska dhaafay oo xoogeyga aaminay waxaana nin xoogiis ku shaqaysanaya oo maanta inaba ha yaraatay si daroogaladha aan isticmaalaynin oo alxamdulila shukur intuu markaa xoogeyga aan kusoo jirta ayaan isticmaalaa haa sheyga aniga faaidara aan kala kulmay dadkayga misena dhalinyarteyda waa inaan u sheego oo sida dhibka ayaga ma fahansana markaas adi laakiin ninkii soo maray ayaa fahmi kara oo dhibkiisa iyo faa'iidadiisa kala fahmi kara waxaan ku boorinaa dhallinyarta soomaaliyeed oo in ay mar kasta ka digtoonaadaan oo isay baalka iskaga goyn lahayeen ay iskaga dhaafi lahaayeen ay ku talagalaan ugu dambeyn waxaan dhankiisa wax ka weydiiyey doctor sayid cawil cigaal oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha degmada doobley oo ka warbixiyey saameynada caafimaad darro ee ka dhalan karta daawooyinka sida khaldan loo isticmaalo isagoona sidoo kale ugu digay in bulshada ay isticmaalin daawooyin aysan u qorin dhakhaatiirta
isticmaalo daawo aan dhakhtar u qorin oo oo u isticmaalana ama u qaato daawo khaldan qaladku wuxuu ka imaan karaa in uu qaato daawo uusan u baahnayn oo cudurka uu daawada uu qaadanhayay cudurku aysan islahayn wuxuu kale oo ka dhalan karaa in qofka dhooska ama kuurada uu qaadanhaya iyo cudurka haya ay kala bedelan aysan isku dhigmin ama kuuradu ay daawadu yar tahay ama daawadu ay badan tahay soo duuduub daawada aan dhakhtarka kuu qorin oo cudurka baaritaan aan laguu qorin waxaa ka dhalan kara waxyaalo fara badan oo caafimaad darro ah caafimaad darrada aad waxaa ka mid ah caafimaad darradaas ka mid a qofku inuuba naftiisa ku waayo waxay keeni karaan inaad daawo khaldan isticmaasho inaad naftaada ku weydid wax dhici kara waayo waxaa dhici karta inuu xubno muhiima qofku u beero waxaa muhiima ah waxaa kaloo suurtagal ah qofku inuu ku dhaco cudurro kale ee u keento sida inuu qofku jirkiisa gogoa elg oo kale ka jirka gogoa ka dhici kartaa ugu dambeyn waxaan kula talin lahaa dadka isticmaalahaya daawooyinka aan loo qorin inay ka waantoobaan waxa ay ku khamaarayaan waa caafimaadkoodii iyo naftoodii iyo xoolahoodii